لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كي صدن يا أفراد حذيفة بن اليمان صحابك اللي يراهده صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سرتيس صحابك وصاحبك هاوي سر هيها النبي وها waxaa la yihahdaa xudayfatu bnu lyamaan maakii xadaakum ou idiin waramo xudayfatu xudayfa wuxuu idiin sheego fasadiquuhu u rumeeya wamaa aqra'akum wixii uu idiin akhriyo cabdullaahi bni mascuud qur-aanka uu idiin akhriyana faqra'uuhu kaa isaga ah akhriyo akhrista sidii cabdullaahi binu mascuud idinku akhriyo wuxuu idiin sheego waa qur-aanka iyo qiraa'aadkiisii ku dhega wuxuu idiin xadiido xudayfatu bnulyamanna u rumeeya xadiidun shariifun weeye in shita haddaad tahay in shita haddaad doonto kunta waxaad ka mid noqonaysaa xudayfow min almuhaajiriina wa in shita haddaad damacdana kunta waxaad ka mid noqonaysaa min alansaari reer ansaareed muhaajiriin iyo ansaar kaa doonti dooro fakhtar dooro axabba alamarayni labada amar kan la kalgacal badan yahay ilaa nafsika naftaada aday kugu xidhan tahay labadooda kaa jeceshahay dooro bi haadihi middaan alkelimaati ee kelimaadka ah kelimaadkan buu khaadaba rasuulu nebigu kula khidaabay calayhi salaatu wasalaam xudayfata bna alyamaan xiina waqtigii laqiyahu uu la kulmay xudayfahu nebiga awala maratin markii u horreysay fii makata almukarama markii koowaad oo xudayfa nebiga maka kula kulmay kelimaadkaana nebi ku yidhi haddaad rabtidna muhaajiriinta ka mid noqo haddaad doontidna ansaar ka mid noqo walitakyiiri xudayfata xudayfata bn alyamaan doorgelintiisa filintimaa'i u nasab sheegashada ilaa akrami fi'atayni labada fico labada kooxood yaa tooda wanaagga badan waa axabihimaa la kalgacal badan yahay ilalmuslimiina muslimiinta waxaa la yidhaha akram fi'atayn labada fico ugu karaamo badan waa axabihimaa loogu kalgacal badan yahay ilalmuslimiin waa muhaajiriin iyo ansaar qisatun qisa u ahaatay falyamaanu ninka hore oo yamaan la dhaho yamaan waa kuma xudayfe abiis falyamaan oo abuu xudayfe ah makiyun waa nin maki ah oo min bani cabsin qabiiladaas laakinahu isagu asaaba daman dhiig buu ka asiiboo ka galay nin buu dilay weeye fii qowmihi tolkiis yamaanku fadura waxaa loo dhibgeliyey ila nusuuxi qaxid can makkata uu ka qaxo ilaa yaribe madiinana u qaxo ilaa qofkii meel wax ku dila waa inuu ka cararo sideedanana qofka markuu toobad keenayo dhulkuu dembiga iyo xumaha ku sameeyey waa inuu ka tago waxaanta dadka macaasida iyo xumaanta iyo balaayada sameeye bartii iska taagan ay dembiga ku sameeyeen lama rabo marka maadaama uu nin dilay waxaa loo dhibgeliyey inuu iskaga baxo magaalada makaad uu ka cararay weeye madiina u aaday wa hunaaka halkaas buuxaalafa la xulufoobay bani cabdilashhal wa saaharahum waa la xididay wa wulida lahu waxaa loo dhalay ibnuhu xudayfatu wiilkiisa xudayfe ah madiina loogu dhalay makana waa ka tegey reerow ninka dila awgeed uma zaalat ilmawaanicu mawaanicdii baa zuushay allatii mawaanicdaasoo taxuulu kala celinaysay duuna alyamaan ninka yamaan la yidhaahdayo wa duuna dukhuuli maka maka geliddeeda mawaanicdii meesha waa ka baxeen dadka waa heshiiyeen waxaas waafog bay noqdeen dilkii iyo dhibtii iyo dekanadii meesha waa ka baxeen mawaanicdii meesha waa ka baxday isagay maka waa isku bannaanaadeen inuu soo aadi karo fajacala wuxuu gudagalay yataradad inuu noqnoqonayo beynahaa maka iyo beyna yasriba waa hadba meel aadaah ila xaggana waa degan yaho waagii buu ku beerma xaggana waagi hore u dhashay walaakina iqaamatahu nagaadigiisa kaanad waxay noqotay fi lmadiinati uu ku nagan yahay akara mid ka badan wa alsaqa ku dheganaan badan akara mid badnaan badanoo wa alsaqa dheganaan badan madiino u badnaa weeye labadaba ha yimaadee madiino aada ugu badnaa weli islaamnimadii iyo nebiga lama soo dirin walama ahalla islaam islaamnimadii markay bilatay binuurihi maca nuurihi nuurkiisa miceeda calaa jasiirati alcarab jasiirat alcarab dhulka la yidhaahdo markii islaamnimadii ka soo iftay kaana alyamaan yamaan wuxuu ahaa abuu xudayfa ah axadda casharatin toban nin ka mid ah oo min bani cabsin reer bani cabsi qoyskiisii reer bani cabsi toban nin midkood buu ahaa kuwaasoo wafaduu calaa rasuuli nebiga usoo wafdiyeeyey salawaatu ullaahi calayh wa aclanuu shaaca ka qaaday aclanuu daahiriyey islaamahum bayna yadayhi nebi maxamed hortiisa markhaanti ka noqon nebi allow muslimiin baana adigana waa ku rumayn nebigay qofar joogoo saa kule nebi allow waa ku rumeeyey calayka asalaatu wasalaam risaalaan kuu qira rasuulka ilaahay inaad tahay maxaana kelimadaas waaye sidakaasay markas u macaanta qofka islaamnimada soo gala lakin dee nebiga qofka hor joogay waa wax cajiiba iyadu nebigiiba ujeedaa ilaahay soo diray khayru khalqi illaahi wadaalika arrinkaasina qabla an yuhaajira ila almadiinati madiina intuusan nebiguba u hijiroon wey waa magaalada maka wa min hunaa halkan bay kaanat wa min hunaa halkan baa kaana xudayfatu wuxuu ahaaday makiyal asli asal ahaan nin maki ah madaniya nashati yaa barbaari nin barbaarid ahaan iyo deganaan ahaana madani ah waa kaas adduunkan oo dhan hadda sharciyada la bixiyo iyo baasaboorada iyo waxaas qofka dowladdu qaa joogo baasaboorku xataa ka qaato asalkiisa hore meeshuu ka soo jeeday hadduu waddanka soo galay waa lagu qoraya asalkiisa hore maalan soomaaliya inuu ahaa baasaboor waddan kalena waa haystaa wadamadan isla xooga badanoo kale maalan jooga yurub iyo maraykan iyo wixii lamid marka asal ahaan waa nin reer beni fulaan ama waddan hebel ah a deganaan ahaanna degenaanshihii baan haystaa waddankan ugu leeyahy deganaansho ahaanna iyo dhaqan ahaan waa meeshaan kale nashaa xudayfatu bnu lyamaan waa barbaaray fii beyti mus fii beytin oo muslimin ma tan weynaya fii beytin ya fii beytin muslimin buu ku barbaaray warubbic waxaa lagu soo tarbiyey lagu soo daryeelay fii kanafi abaweyni laba aabbe ya waxaa lagu barbaariyey laba aabbe ilaalintood macnaha daryeelkood rubiya waa la barbaariyey fii kanafi abaweyni laba aabbe garabkood waa maxay macnaha daryeelkood iyo barbaarintood oo min asaabiqiina ah labadaas dadka u horumaray ka mida ila dukhuuli gelid fii diinilahi ay galaan fa aslama waa islaamay xudayfe qabla an taktaxila intaysanba ku indhakuulan caynaahu labadiisa indhood bimar'a rasuulilaahi nebi maxamed arkidiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh so-a nebi maxamed baar laba waalidoo dee waxaa dhalay islaamnimada u hormaraye buuba dee iyagii baaba usii sheegayba nebigu usan arag bow laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuululahi towxiidkii sii sii qira kaana shawqu xudayfata xudayfe hilowgiisu wuxuu ahaa ilaa liqaa'i rasuuli nebi maxamed la kulankiisa uu hilowsan yahay sala allah alay slam yamlow mid buuxiyey jawaanixahu xabadkiisa jawaanix waay jawaanixahu xabadkiisa fa huwa xudayfe maa zaala kama zuulin mundu aslama islaamo laga soo bilaabo yatasaqadu ya inuu raadraadinayo ku dhacdhacayo raadraadinayo akhbaarahu nebiga wararkiisa inuu doondoonayo wayulixu inuu ku celcelinayo fi su'aali weydiin canhu saafi nebiga tilmaamihiisa dadka uu weydiinayo nebigu waa nin see ah waa nin see u eg waa nin qaabkee falaa yaziiduhu daalika arrinkaa u ziyaadin mayn xudayf marka allaale markii nebiga taariikhsa loo sheegaba ilaa walacan jacayl bihi nebiga u jeclaado iyo xaniinan u hilow ilayhi nebiga faraxala ilaa makata mako u guuray waaye liyalqaahu inuu nebiga la kulmo famaa in ra'a annabiya nebi maxamed ma uu arag sala allahu calay wasalam xataa sa'alahu ilaa uu ka weydiiyey su-aashee muhaajirun markuu tegey maka madiinu ka yimid waaya muhaajirun ana ma muhaajir baan ahay anigu am ansaariyun mise ansaari baan ahay yaa rasuul allah ii kale sheeg horta labadaas kuwaan ahay laba adeedada waaweyn oo soo mara islaamka weeye waan reer beni fulana kaliya ma beni fulaankii baaba ansaar noqday beni fulaankiina magac guda muhaajiriin bay noqdeen raggaan oo dhan oo nimbo qoysa waa muhaajiriin waxaan oo dhan ma aha reer fulaan baan waxaas waa laga baxa waaye qoyskiisii iyo dhaladkiisa qofku waayahay misna magacaanas dadka shaqadaan qabtay hijrada ama shaqadaan ansaarnimada laga helay baa la gala faqaala calayhi salaam wuxuu yidhi in shita kunta waxaad ka mid noqon min almuhaajiriin wain shita haddaad doontana kunta min alansaar fakhtar dooro linafsika maa tuxib faqaala wuxuu yidhi bal ana ansaariyun baan ahay yaa rasuula allah walamaa haajara rasuulu calayhi salatu wasalaam nebi maxamed markuu u hijrooday ila almadiina laazamahu wuu laazimay xudayfatu ninka la dhaho mulaasamata alcayni isha laazimideeda liukhtihaa walaasheed ay laazimto ishu say isha kale u laazimto mataqaan waxa weeyaan labada indhood ma kala haraan waa hadday agga fiirisay hadday agga fiirisid midba meel uma dhigi kadhid waa inay isku hal meel ay aadayaan labada ilqooroodba kama shaqayn kadhid waa ilaahay baa maamulkiisa cajo badana waaye washahida macahu waaya wuxuu xaadir indhaha keliya markii laga sheekogoyo waxaa cilmi ku jira wax qofku ilaahay ku rumeeyo ama iimaankiisa ku ziyaada ka soo baxayo washahida wuu xaadiray xudayfa macahu nebiga maciisa almawaaqica mawaaqicdii kullahaa dhammaanteed ilaa beder beder ma tegin war maxaa dhacay walitakhallufi xudayfata xudayfa haridiisa can bedrin ka haray waxaa u ahaatay qisatun rawaaha binafsi isaga uu wariyey nafsadahaantiisa u wariyey faqal wuxuu yidhi maa manacnii iima diidan an ashhada badran badr inaan xaadiro ilaa anii kuntu waxaan ahaa khaarijaalmadiinati madiina dabadeeda ana aniga iyo wa abi aabbahay fa akhadanaa waxaa naqafaashay naqabtay kufaaru qurayshin gaaladii quraysheed wa qaaluu waxay dhaheen ayna taqsiduuna xaggee u qasdaysaan u socotaan faqulnaa waxaan nidhi almadiina faqaalu waxay dhaheen innakum turiiduuna muxamedan muxamed baa u socotaan soo maaha faqulnaa waxaan nidhi maa nuriidu dooni mayno ila almadiina hore nagu madiina u soconnaa maxamed ma socno ma dhihi karaane nebi maxamed dooni mayno ma dhihi karaane hadal kale oo beenahayn bay sheegay annagu madiinaanu soconnaa dee madiine nebigaa loogu socdaa nebigaa joogay calayhi salatu wasalaam fa abo way diideen an yudliquuna inayna sii daayaan ilaa bacda an akhaduu intay qaadeen mooyaane alcahda ballan calaynaa dusheeda maxay ah allaa nansura muxamedan muxamed inaana u hiilinayn calayhim iyagaan qabtayoo gaalo quraysha aanan gacan ka siinayn inaynaan hadhow annaga nala dagaalayn oo maxamed idinkoo la socdo ballan qaado wa allaa nuqaatila inaanan dagaalamin bay ballan nooga qaadeen macahu nebiga maciisa uma adlaquu siraaxana waa ka yeelan saraaxana bay sii daayeen xargay naga furteen waana sii daayeen walamaa qadimnaa calaa rasuuli nebiga markaan usoo galnay sal ly slm akhbarnaa waxaan u warrannay bimaa qadacnaahu waxaan gooynay oo ballan ah oo min cahdin ballana liquraysh wa sa'alnaahu nebigu waxaan weydiinay maadaa nasna maxaan samaynaa ballan baan soo galnay waa dadka weli waa dadka noocaas ballan baan soo galnay niman gaalo ah waana qabteen inaanan gacan adiga ku siin iyagaan dagaal lala gelayo aanan ka mid noqon fa qaala calayhi salatu wasalaam nabig wuxuu yidhi nafii bicahdihim diinteenna waa cajiib cahdigoodii iyo ballankoodii waa u oofinaynaa wanastaciinu waan kaalmaysanaynaa calayhim dushooda bilaahi ilaahay baanu iyaga u kaalmaysanaynaa inuu naga adkaysiiye beder baa soo socotee maalintii u weynoo muslimiinta soo madhaye laakiin ballan waxbaa naga ka bixi mayno haddaa mar anigay weydiiseen nebigu waa yidhi ballanti ka baxo aniga ila soo gala dagaalka dee waxa wey iyago hadday iska geli lahayn waa meesha lakin mar haday dheheen maxaan samaynaa ballan baan soo galnay nebigu wuxuu yidhi saasaan samaynaynaa walamaa kaanad uxudun uxud markay dhacday baa iska dhahaysaa meeshaan khaadahaa xudayfatu xudayfe waa dhex muquurtay maca abiihi alyamaan aabihii yamaan isagoo la socda moolka u galeen uxud amaa xudayfa fa ablaa fiihaa wuxuu muujiyey uxud acdama albalaa'i balaaye wacdaraa la iska dhihi kadhaa midda u weynan badan u akramahu karaamo badan belada nicmada iyo belada caadigaa waa la yidhaha maogta geesinimo tii u darnayd weeye wakharaja minhaa wuuna ka soo badbaaday oo waa ka soo baxay uxud saaliman xaliya mid nabad galay wa amaa abuuhu aabbihiis oo yamaan ah faqad istushida waaba lagu shahiid yeelay fiihaa uxud buu ku dhintay walaakina istishhaadahu shahiid yeelidda aabbihiis kaana wuxuu ahaa bisuyuufilmuslimiina muslimiinta seefahoodii isagoo muslimka yamaan ah muslimiina dileen laa bisuyuufi lmushrikiina gaalada seefahooda kuma dhicin walidaalikana qisatun qiso kale oo ah nuuriduhaa aan soo aroorinayno fiima yali sadarada dambe halkan ka akhriso wey hoos ka fiiri ma maqasha hoos ka fiiri weeye lamaa kaana yowma uxudin maalintii uxud markay ahaaday wadaca rasuululahi sala allahu alay wasalam nebi maxamed wuxuu yeelay alyamaan ninka la dho xudayfo dhalay iyo thaabit binu binu wakshin fi lxuus fi lxusuuni xisniyadii difaaca oo macanisaai wasibyaani daydadkii dumarka iyo maatada lagu xanaaneynayey difaaca looga xihay baa la yidhi labadiina oday jooga liannahumaa labadaa nin kaanaa waxay ahayn sheekhayna laba duq kabiirayna waaweyn daacinayna gudagalay fi sinni da'da meel yaa si- sinniga ka gaaray fi sinni catiya yaa da'da ku fogaaday rag waaweyn weeye odayaal ah ayb falama xamiya wadiisulmacrakati dagaalka foornadiisu markuu kululaaday manaa dagaalku markuu kululaadayba hadda iska dhahaysaa dabaalku markuu darnaaday qaala alyamaanu yamaan baa yidhi lisaaxibihi ninkii kaleo saaxiibkii ahaayo haabit ahaayo la yidhi halkaa dumarkan ag jooga laa abaa laka aabba waayeed habaarna loogama jeedo maa nantadiru maxaan koranaynaa maxaan la fadhinaa fawallaahi maa baqiya liwaaxidin mid uma harin oo mina labadeena ka mida min cumri cumrigiisa ilaa bimiqdaari maa shay qadarki mooyaane yadmaul ximaaru dameer ka qatimo kal dameer baa inoo wada haray dameerku biyaha wax badan kama qadi karo waa sabir yaryah waaye oonka uma adkaysan karo geesida geela iyo xoolaa bil iyo ka badan iyo muddo badan qadaya maaha wuxuu yidhi innagoo dhan cimrigeenna waxaa ka haray kal dameer kal dameer waa maxaa deeru biyacabe hadeerna waa u baahan yahay wax yaraa inoo haray weyniyo kow falam inamaa naxnu inagu haamatulyowm yaa maanta dhimashadeedaan ow qadin beri ama maanta aan dhimanan ama beri haddaan xataa aan laynan layn cimrigeenu waa iska dhowye waaye wakti dhow aan dhimanaynaa wey eregaan looga isticmaalaa waaye sidaas baana ayib raqda maantaa baan nahay ama beri afalaa naakudu sayfanaa sayfaynaa labadeena sayfad mayaana qaadanayn oo wanalxaqu aana haleelayn birasuulillahi nebi maxamed sal l sl lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay yarzuquna shahaada shahiidnimo inuu nagu arsaaqo maca nebiyi innagoo hadda dhiman lahayn intaan berri aan ku dhiman lahayn war haddeer haddaan nebi maxamed oo ka garab dagaalamaynaa dhimanno maxaa ka fiican uma akhadaa sayfayhima labada sayfood bay qaateen labadooda waaweyn oo raggii carbeeda weeye iska matelin ka dhaha wadakhalaa waxay gudagaleen fi naasi dadki waqta xamal macrakata dagaalkiibay saa usoo dhex muquurteen usoo jiireen amaa haabit binu waqsin fakramahu llah ilahi wuxuu ku karaameeyey bishahaadati shahiidnimo calaa aydi lmushrikiina gaaladii baa dishay ninkaa waa lagu karaameeyey waay dhibaataa ka dhacday la dhihi maayo ilaahay baa wuxuu rabay ku siiyey waa lagu karaameeyey kow wa ama alyamaan waalidu xudayfa fatacaawarathu waxaa isku dhiidhiibtay suyuufu lmuslimiin midba meel buu qac biseefta rag muslimiina isagoo muslima wahum walxaal hum wallahi yacrifuuna aysan garanayn iyagoo aan garanayn seefaa isku daba marmaray wey tacaawara wajacala wuxuu gudagalay xudayfa yunaadii inuu dhawaaqayo wiilkiisi baa dhawaaqay oo halkan ka mid a ragga kaloo dagaalamaya muslimiinta ah aabbihiisa wuxuu arkayaa dee ma hubka yaa ka gaarsiin kara bahashaasaa baa saa ugu dul hoganaysa lala dhacaya markaasuu dhawaaqaya wiilkiisa aabi aabi lagama gaari karo jumlada inta kale war aabbahay ka daayari iyo ka joojiyey iyo maydna garanayn iyo jumlada lama dhammaystiri karo waa inta kale waa dhibic dhibic aabi aabi weeye waa waa aabbahay war isaga le waa la garanaya falaa yasmacu axadun qofna ma dhegaysanayn wuxuu u qabaan gaal la helay wakharaja sheekhu khara sheekhu khara waa garanaysaa mudaacafkan sheekhu waa dhacay sariican xaalu yahay mid la legday biasyaafi asxaabihi dee gacan sokeeyo ku dhintay gacan dhow raggii la socday raggii macnaha la diinta ahaa oo soo oday awal ciidanka ma soo gelini gadaal buu ka soo galo saakaa lagu ogaa xero kale buu ku dhintay famaa zaada xudayfa xudayfa kama ziyaadinin hadduu arkay aabbihiisoo dhintay calaa an qaala lahum inuu u yidhi raggii dilay yakfir llaahu lakum ilaa haadiin dhaafo wa arxamu raaximiin intaa waxaan ahayn ma dhihin aabbihiisoo la dilay raggii dilay saasuu ku yidhi uma araada rasuulu calayhi salatu slam nebi maxamed wuxuu doonaa an yucdiya libna wiilkan xudayfa inuu siiyo diyata abihi aabbihi magtiis war kaale magti aan boqol geele badbadiskan ma jiro xoolaha lagu dardaray xoolahaadi kaale qaado dad muslimiinaa si khaldan u dila khada macnaha hebel may moodeynin oo kale ah faqaala xudayfa wuxuu yidhi innamaa huwa aabbahay daalibu shahaadatin shahiidnimo mid doonayo ahaa waqad naalahaa waana gaaray allaahuma ashhad ilaahay ka markhaanta ahow ani anigu tasadaqtu inaan sadaqaysay bidiyatihi magtiis cala lmuslimiinana ku sadaqaysay ilaahu aabbaha ilaa qofku maxaa u bannaanaa awal baa meeshaan qhisaasimateen inuu ma qaato inuu iska sacfay iyadana iyadiina waa cafi dhaqankaas dhaqan aada u wanaagsan weeye macaa wuxuu magtii baa muslimiintii wa falkaa galay iyo xoolaha muslimiinta laga soo ururin lahaa waa cafis waay dad yar baa soomaalida macaa qofkii magtiisa cafiyey faraha ka qaaday waaye dad yarna intii sharcigu ahayd bay qaateen dad badanna iyadoo jibjibaaran bay qaataan oo tiraday ka badatay waaye fazaada bidalika arinkaas fazaada bidalika arrinkaa wuxuu ku ziyaadsaday xudayfa mansilatan darajo cinda rasuulilahi nabi maxamed agtiisa sal lla alay slam sabara rasuulu nabigaa tijaabiyey ama baarbaaray salawaat ullaahi wasalaamu calayh gawra xudayfata bna alyamaan xudayfat bnu lyamaan yoolkiisa gudihiisa baa nebigu tijaabo ka qaaday ka dhigantay fatajallat lahu waxaa uga soo muuqatay uga soo baxday baa dhihi kadhaa fatajallat waxaa uga soo baxday lahu nebiga fiihi xudayfe dhexdiisa khilaalun alaain saddex arrimood ninkaa markaa sida la qiimaynayo saddex arrimood baa markii aada loo baaray kasoo dhex baxday kow dakaaun maskax fadun naadira keliyooday dakaa maskaxda dhugtaasoo yuscifu ugu kaalmaynaya fii xalli ilmucdilaat mushkilaadka xallintooda waa qodob qodobka labaad wabadihatun fiirohoraad mudaawicatun adeecaysa taasoo tulabihi ajiibaysa kulamaa dacaha marka u yeerto macnaa meel kastaa kelimadda ku aadi lahayd ama ra'yiga ku aadanaa baa isla markiiba asiibaya waa badihalyaa fiiro horaa toos horeybaba ereygii la rabay meeshaan iyo taladu rabay u helayaa kulamaa dacaa waxay ka dhigantay isagoo inuu u yeertay taladaan rabay ii kaalay oo kale isagoo yiri oo kale saddex wa kitmaanu lisiri sir qarin falaa yanfudu ma gaari karo ilaa qowrihi yoolkiisa xudayfe axadun qofna qofna sirtiisa kalama soo dhexbixi karo weeye ninka waxa lagu arka waxaa weeye ninna uurkiisa yaa ma akrin karo qofna uurkiisa iyo xogtiisa iyo sirtiisa ma akrin karo lama qalbi ogaan karo adaanku qalbi ogaanaya iyo adaanku tijaabinaya iyo waxaas cidna wax kama soo dhex saari kardho waa nin laga yaabay waaya isagaan xog ka baarayy isagaan xog isagaan baarayy isagaan uur ogaanayay waxaas dadku dhahaan waxbana ninkan loogama helin wa kaanat siyaasatu rasuul nabiga siyaasadiisu waxay ahayd maamul wey siyaasaddu bahasha markii la kharibi xumaatee waa wax maamulid wey calayhi salaatu wasalaam taquumu mid ku taagan waay waay ama siyaasadda nabigu waxay ahayd taquumu mid samaysa somaaliya hadda maanta jira macnahii ku taagan yahay sida loo isticmaalo haddaan ku qaadano siyaasaddu rasuulku waxay taquumu mid samaysaa bimacnaa ku taagan cala ikhtishaafi masaayaa asxaabihi asxaabtiisa qiimahooda baaridooda iktishaaf faydidooda qof kasta meeshuu ku fiican yahay sida uu yahay baa nabiga nidaamkiisu ku taagnaa in la ogaado loogana faaidaysto qofu waxbuu ku fiican yahay ma ogta haye taa waa la gartay iyo wlifaadati ka faaiideysi walifaadati may faa'iideyn wey min daaqaatihim awoodahooda alkaaminati ku qarsoon fii dawaatihim daatadooda istifaada iyo ifaada waay faa'iideyn wey min daaqaatihim alkaaminati ku qarsoon fii dawaatihim daatooyinkooda ninkasta waxa ku jira in looga faa'iideysto kan codka kan awoodda kan sirta midba meeshuu ku awood badan yahay waay adurar اlkamina soo kitaab maha waay fii acyaan اlmati اthamina boqolkii sideedaad raggii ahaa ibn xajar casqalaanso kama qorin kitaab la yihahdo wadalika arrinkaasina biwadci الrajuli markaa rabtay qof kasta meel maamushid qof kasta wuxuu ku fiican yahay inaad kaga faaidaysato waa maxay waa inaa qofkan wuxuu ku fiican yahay aada u dirsato u magacowdo wadaalikana waa biwadci rajuli ninka in la dhigo loo magacaabo nin almunaasibi munaasaba fi lmakaani lmunaasibi meesha munaasabka ah kana dhaqaaloo yaqaan kane maamulkoo yaqaan kane dagaalkoo yaqaan sideedaba dowladda islaamka waa sidaas qof munaasab ku ah meel munaasab ku ah in loo dhiibo weeyaan iska dawareegan kale waa sida cagsigeed oo la samaynayo bani fulan baa booska iskale markii la yidhaha bani fulan ba haddii laga waado qof waxaan qaban karaa ama kan raadinayusan waxaan samayn karinba maxay noqonaysa ama kursigaanba uu ku helo awood iyo dhaqaale iyo walaaluush isagoo aan wixiiba munaasab u ahayn wa kaana akbaru mushkilatin mushkila waa mushkilo soomaaliya uma baahna mushkilatan u weyn wixii ahayd taasoo tuwaajihuulmuslimiina muslimiinta soo wajahaysa fi lmadiina magaalada madiina hiya wujuudu lmunaafiqiina munaafiqiin joogidood oo min alyahuudi iyo wa ashyaacin taageerayaashooda meesha madiina dhibta haysata muslimiinta waxay ahayd yahuud niman munaafiqiina joogay oo yahuud iyo kuwo kale oo garab siinayay ah ansaartooda ah iyo wamaa shay bay ahayd yaxiikuunahu ay ka waramayeen uga xikaayoonayeen hu sheegaba linebi nebi maxamed alai slat slam iyo wa asxaabihi waxyaalahay nebiga ka sheegaan waa yaxiikana ka xikaayoodaan ay ka jilayaan oo min makaa'ida dhagaryaal iyo wadasaa'isa dasiisooyin ah ya waxyaala aan fiicnayn bay ka faafinayaan nebiga iyo asxaabta waayo dasaa'is waa waxa qarsoon kitaab baa maalan shiikhii aan qorin kitaab shiikh qoray baa masale uusan qorin baa lagu soo dhex dara kaasaa loo ekaysinaya isaga inuu qoray masale dasiisa la yidhahdaa waa lagu soo dhex dara meeshaan waa lagu soo dhex qariyey acdaa ulislaam baa kusoo dhex daray waxaan diinta ka mid ahay meeshaan oo kale wayna dhacdaa waaya faafdaa annabiyu salawaat ullaahi calayhi nebi maxamed wuxuu gaarsiiyey bimacnaa u siraysay lixudayfata min alyamaan biasmaai lmunaafiqiina munaafiqiinta wararkoodii magacyadoodii magacyadoodii koow waxaan kuu sheegayaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa munaafiqiin magacyadaas la soco warar la yaqaan oo labisan wahuwa warkaasina sirun waa sir lam yudlic calayhi axadan qofna uusan nebigu daalacsiino min asxaabii ka mid ah asxaabta kale wacahida ilayhi nebigu wuxuu kula ballamay xudayfe birasdi xarakaatihim dhaqdhaqaaqooda inuu u kuur galo dabagal mataqaan munaafiqiin weeye nimankaas adaan hoos kugu sheegay la soco waxyaalaha ay maamulayaan meelahay taagan yihiin dadkay la shaqaynayaan xogahooda iyagu inaan la ogeyn bay u qabaan wa tatabuci nashaadihim iyo dhaqdhaqaaqooda dabagalkeeda nashaad waa qofku nashaad buu sameeyey nashaadaad buu leeyahy dabagalka waxa weeyaan dhaqdhaqaaqooda iyo wa dar'i khadarihim khadartooda difaaciddeeda can ilislaami laga difaacayo walmuslimiina khayr uma soo wadaan muslimiinta iyo islaamkee khadartoodana laga digtoonaado waminda dalika alyowm ilaa maalintaa laga bilaabo duciya waxaa loogu loogu yeeray xudayfatu bnu lyamaan bisaaxibi siri rasuulillahi baa loogu dhawaaq sala allahu alay waslm waqad istacaana rasuulu calayh sala sl nebi maxamed wuxuu u kaalmaystay bimawaahiba xudayfata waay xudayfe mawaahibta ilaahay siiyey bimawaahibi xudayfa fii mowqifin mowqif oo min ashaddi lmawaaqifi mawaaqifta tii u darnaan badnayd ahayd khadaran xagga khatarta waaxiwajiha tii ugu baahid badnayda ila dakaa'i maskax alfadi kaliyooday iyo walbadihati fiirahoraad almudaawicati qofka addeecaysa tala wanaagsan wadaalika arrinkaasna waa fii durwati ghaswati lkhandaq ghaswat lkhandaq dhammaadkeedii ama gebagabadeedii waay xaysu meeloo kaana almuslimuuna muslimiintu ahaayeen qad xaada bihi miduu koobaabay alcaduw cadowgu min fowqihim xagga kore wa min taxtihim hoostooda wadaala calayhim lxisaaru go-doomintiina ay ku dheeraatay muslimiinta cunaqabatayntii washtada calayhim lbalaau balaayaduna ku darnaatay wa balaqa minhu muslimiinta uu gaaray aljahdu dhib wadanku xiriiri kula mablaqin meel kasta ka gaaray xataa zaaqat ilabsaaru ilaa indhihii iisheen wa balaqat ilquluubu lxanaajira wadnuhuna halkan hungurigaa yimid cabsi wadnaha halkaa yimid ma maqasho waaya waakhada bacdulmuslimiin waxay gudagaleen yadunuuna bilaahi dunuuna dee waxaa mooda garanaysaa ayadaha lagu akhrinayo suurat axzaab baa marsaa oo kale watadunuuna bilaahi dunuuna hunaalika btuliya lmuminuuna wazulzuluu zilzaalan shadiid iyo wixii la mid a ya iyo markii macnaha gaaladu ay yimaadeen xagga kore xagga hoose aayaadkii ka hadlay weye waaye waaye taasna wa taas ayb walam takun qurayshun ma ahayn iyo waxlaafahaa huwanteedu huwan isbahaysi baa la dhahaa oo min almushrikiin ah fii haadihi saacaati saacadahaas alxaasimaati ee goynayey alxaasimaat waa saacadaha lagu kala baxaa la yihahdaa alxaasim waa saacadda u dambayso oo dagaalka lagu kala baxayo fii haadihi saacaad alxaasimaad lagu kala baxayey ee la kala baxayey biaxsanaa mid ka wanaag badan gaaladu ma ahayn xaalan xagga xaalka min almuslimiin muslimiinta haddii dhibtan lagaaga sheegay qur-aanku sheegay gaaladuna kama xaal wanaagsanayn waa ka darnaayeen iyaguna cabsiya balaaya haysay faqad saba calayha allahu ilaahay wuxuuba ku shubay gaalada dusheeda caza wajalla min qadabihi caradiisa maaba ku shubay owhana daciifiyey quwaha awoodeeda wasalzala lululay cazaa'imaha go-aamadeedii ya wa arsala calayha ilaahay gaalada wuxuu ku diray riixan sarsaran dabayl qabow taasoo taqlicu fujinaysa khiyaamaha bangalooyinkeedii ayay fujinaysa dabayl qararacle wey wa takfa'u gembinaysa quduuraha digsiyada wixii dabka la saaro dabaysha waa gembinaysa wa tudfiu niiraanaha dabkana baktinaysa ilaahay hadduu ciidan kugu diro meelo qofka u dhaqaaqaya ma leh dabkii waa laga baktiyey digsigii waa laga gembiyey hal ninna meesha ma taagna ilahay waa ku waarsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarowha soo mahay waay wataqdifu ku sayrinaysa wujuuha wejiyaasheeda bil xasbaa'i jay qururux baa lagu dharbaaxyeynaya wa tasuddu cuyuunaha indheheedana ka buuxinaysa iyo iyo wakhayaashiimaha sambacraarka bituraabi ciid boor qofkiiba marka wuxuu la mashquulaya inuu isago indhihiisii iyo sankiisii iyo indhaha kala qaadi waayo cidba iskama fiirin karo ayib fii haadihi lmawaaqifi mawaaqiftaas alxaasimati yaa lagu kala baxayay xaasimada ah oo min taariikhi lxuruubi ah yakuunu lfariiqu lkhaasiru waay wuxuu noqdaa kooxda khasaadhay huwa aladii midka iyo inu calacalaha ama taahaha awalan marka hore arrimahanoo kale ma dhaca markay dhacaan garabka khasaare waa garabka marka koowaadba qaylada iyo cabashada iyo taaha keena wayakuunu lfariiqu raabixu kooxda guulaysatana wuxuu ahaadaa alla huwa ladii midka yadbidu nafsahu naftiisa xakameeya darfa tacaynin ibiriqsi buu adkaysaa sabirku waa saacad dhulka lagu adkeeyey ma ogta waay bacda saaxibi kaa taahay dabadeed qolada xoogaa yar sabidhah baa qolada guulaysatay noqoto hay wafii haadihi laxadaat ilbiriqsiyadaas allatii taasoo tugtabu fiihaa la qoro masaa'iru lmacaariki dagaalada yaa masiirkooda waay yakuunu waxa u ahaada liistikbaaraati ljuyuushi ciidamada sirdoonkooda istikbaaraat hadda waa caadi erey wasaaradaha lagu qorto alistikbaaraat waa maktab xafiiska istikbaaraadka wasaaradda kada waa qolooyinka sirdoonka wey kuwaas waxa u ahaada markaasaa saacadaha lagu kala baxayo alfadlulawalu fadliga koowaad fii taqdiiri lmowqifi mowqifka qorshayntiisa wa isdaa'i ilmashuurati iyo talada yaa bixinteeda sirdoonkaadu hadduu heer sare yahay markaasoo kale baa kaalintooda joogtaa inay qadaraan meeshaan waxay u baahan tahay xogta la hayo xogta la wadaagiddeeda iyo wixii la mid ah waxaa laga yaabaa laba daqiiqo ciidankaanu jabi lahaa xogta la helay inay ku badbaadaan laba daqiiqo hal daqiiqo shan daqiiqo waa ma waxaasu ka hadlayaa saasoo kale markay arrintu taaganta wa min hunaa halkan marka ixtaaja rasuulu calayhi salatu wasalaam nebi maxamed wuxuu u baahday lidaaqaati xudayfata bni alyamaan xudayfata bni alyamaan daaqaadkii ilaahay siiyey iyo khibaraatii khibrooyinkiis wacazama wuxuu go-aansaday nebigu calaa an yabcaa inuu u diro bihi xudayfe ilaa qalbi jeyshilcaduwi cadowga ciidankiisa bartamahooda ciidanka gaalada dhexga xog baa la rabaa istikbaaraad markaasna xogtaani waxay guul siinaysaa dadkii muslimiinta ahaa ciidan aadan xogtiisa iyo tiradiisa iyo wuxuu soo docsay aadan ka warhayna waxba badan kama ogaan kadhib ninkaana marka arrintan ku fiican ninkaa inuu nebigu u diro ciidanka gaalada taxta junxi dalaami mugdiga dhexdiisa habeenbarki ilaa qof maalinta halkan iska qoodaynaya la arkaya liyatiyahu inuu ula yimaado xudayfahu nebiga biakhbaarihi ciidanka wararkiisa qabla an yubrima amran nebigu intuusan go-aan qaadan go-aanka waxaa lagu qaataa xogta heshay soo ma ayib falnatruk lixudayfata aan uga tagno alkalaama hadalka liyuxadiana soo nooga warrama can rixlati lmowti iyo safarkii dhimashada haadihi ee tan ahayd ila meel lagu dhinto khataraa loo dira nin keligii la yihi u gal ciidankii la arkay tiradiis tirada badnaa isbahaysiga suurat laxzaab maxaa loogu gashay waa suuradda nimankiisi soo bahaysay gaaladaha yaa ay ka sheekaysay wey qaswat laxzaabna duulaankii baa loo baxshay iyo khandaq tarajayga la qoray madiine geeseeda salmaan alfaris qaala xudayfa wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn fii tilka leylata habeenkaas haddaan muslimiinta nahay saafiina baan kuwa safan qucuudan xaalana kuwa fadhiya ciidanka saf buu ku jiraa waana wada fadhiyaa ciidanku istaag ma leh kow waa abu sufyaan waa islaama waman macahu waxaan u sheegayna inaan qalbiga markan loo xumayn iyo waman macahu oo min mushrikiin maka ciidankan ba isaga hogaaminaya abu sufyaan isaga iyo gaaladii la socotay fowqana kor bay kor iyo hoos dhankaa kora roobku ka da ama ciddii jidhaa dadku hadda sooma dhahan dhanka koray naga joogaan waa banuu qurayda oo yahu- min alyahuudiyan asfala minna dhanka hoose min asfala minna nakhaafuhum waxaan uga baqayna kuwan calaa nisaa'ina dumarka iyaga wadaraarina maxas caruurta madiine xaggeeda wamaa atat calaynaa leylatun habeen nooma imaan qadu weligeya ashaddu darnaan badan dulmatan mugdi habeen ka mugdi badan habeenkaa maana arag walaa aqwaa riixan ka dabayl daran minhaa habeenkaas fa aswaatu riixaha dabaylaha habeenkaa dhacaya codadkeedu midlu sawaaciq biriq oo kala mooda unkadka maaragtay qararaacda biriqda dambe roobka markuu da-ayo soo biriq maahayn biriqdaasoo kala mooda wa shidatu dalaamiha hameenka mugdigiisa darnaantiisana tajcalu axadana midka wixii ka yeelaysaa maa yaraa isbaxu fartiisa inuusan arkayn adiga wejigaada haddaa fartaada saa dhahdid inaad arkayn mugdiga jira indhaha haddii faraha lagaa gasho waxba arki maysa ma dhahan dadku saasoo kale wey faakhada almunaafiquuna waxay gudagaleen yastadinuuna rasuula nebiga midda kale beladaani ciidankii rasuulkay ilaa lama yaqaano laa ilaha illa iskaga haya meeshanas waxay u fadhiyaan khayr uma fadhiyaan nabiga idan weydiisanayaan calayh sala slaam wayaquulu waxay dagaal qofku uusan raalli ka ahan buu iska gelaya hadduu doono waa ku dhiman karaa waxa weye isagoo la jira kuwa ka soo horjeeda waa mushaakilaadka ilaa maanta waa jiraan nabiga u imaanayaan markay arkeen xaaladda waxay dhahayaan ina buyuutana guryaha iyagii makshuufatun lilcaduw cadowgay u faydanta wamaa hiya bimakshuufa mana ahayn hadda ina buyuutana cawra wamaa hiya bicawra famaa yasta'dinhu axadun qof kama idan dalbin oo minhum iyaga ka mida nebiga ilaa adina lahu haa masaasaa orotag cududaarka haa ragooda fulaya masaasaa cududaar baa leeda orotag wahum iyagoona yatasallaluuna waa dusdusayeen xataa baqinaa ilaa aanu baaqi noqonay fii alaai miatin aw naxwi daalika dad badan baa tegay saddex boqol iyo wax wax la mid aan ku harna meesha waka sidaasaa dhacday Da- dayib yatasallaluun waa qur-aanka waa waa waa garanaysaan fi suurati nuur soo mahayn Mhm. dayib cinda daalika baa qaama nebiyu calayh salatu wasalaam nebigu istaagay wajacala wuxuu gudagalay yamuru binaa inuuna marayo waaxidan waaxidan hal hal buu nebigu noo fiirinaya ciidanka xataa ataa ilaya ilaa aniga iiga yimid saasuu u soo wareegay wuxuu u socday ma ogin anuu igu yimid xudayfa ana wamaa calaya dusheedana ma aha shay-un oo yaqiini iga ilaalinaya min albardi qabowga habeenkaa qabow dabaysha qabow dhacaysa ilaa mirdun maro garbarideeda garbasaaroo kale oo limraati xaaskaygu lahayd kaasoo maa yujaawizu rukbataya labadeeda low aan dhaafi karin dhaxanta kama wada gashan karo diinta wax lagu soo hirgeliyey faham faqtaraba mini waa ii soo dhowaad nebigu wa ana aniguna wa ana aniguna jaafin aan ahay cala alard dhulka midku jil aruma jilba joogsan suurat ljaafiya waa suurad baa la yihahda wa qaala wuxuu yidhi man haada waa kuma waay waa kuma faqultu waxaan idhi xudayfa qaala wuxuu yidhi xudayfa ha fatasaa fataqaasartu waa isgaabsha ilal ardi dhulkan isku dhaji karaahiyata an aquuma inaan kaco nicid aan nacayo min shiddatil juuci gaajo dar darnaanteed iyo welberdi qabow dhulkan isku sinaba wa qultu waxaan idhi nacamhaa yaa rasuul allahi waa xudayf waaya faqaala nabi wuxuu yidhi inahu shaniya kaa'inun fi lqowmi qoomkan dhexdiisa waxaa ahaanaya khabarun war war baa jira caawo fatasallal dus ilaa caskarihim saldhigooda waatinii bikhabarin warkooda i keen bood gaajo iyo mara ma hayso iyo wakaas ma leh mushaar baa naga dhammaaday halkaanaan way goosanayna waxa ma jiraan dadka de diin ilahay u dagaalamaya maba rabaanba waxaas waxaan kaloo adduunya la wada rabo de weeye waxa ummaddan iska horkeynaysa moogta waa wada fakharajtu waan bax wa ana aniguna min ashadi innaas aan ahay dadka kan ugu darnaan badan fazacan cabsida wa akarihim kan ugu badan berdan qabow faqaala rasuul lahi sal l sl nabig wuxuu yidhi markaan kacay allaahuma axfadhu ilaahu xafid min beyni yadayhi hortiisa wa min khalfihi gadaalkiisa wa can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi bidixiisa wa min fowqihi xaggiisa sare wa min taxtihi xaggiisa hoose ma xirxiran yahi maxaa malaynaysaa nabiga ducadiisana isha loo marmari mayo mustajaabi dacwo wey horay horay hadduu nabiga intaa yidhi wax dhaca waa arkaysaa fa wallaahi baan ku dhaartay oo yidhi maa tamat maba dhammaan dacwatu nebi nebiga ducadiisa calayhi salaam xata intazaca allahu ilaah ilaahay ka siibay min joofii laabtaydii kulla maa shay dhammaantii awdacahu fiihi oo min qof wax allaale wixii halkaa la wada cadhigoo yaallay oo cabsi ahayd ilahay waa ka siibay wa azaala can jasadii jirkaygana ilaahay wuxuu kaloo ka siibay kula maa asaabahu wax allaale wixii asiibayo min bardin qabow ah kulayl inaan dhex ordayaa moodaa waaye dab kulaalayo falamaa wallaytu markaan jeensaday sii socdo naadaanii calayhi sala sl nabiga ay dhawaaqay qaala wuxuu yaa xudayfa laa tuxadianna ha soo darisiin fi lqowmi qoomka shay-an xataa ta'tiyanii ilaa aad ii timaado laa tuxadianna ha sheekayn maa waxba ha samayn wey wax kastoo aaratid ninka u daranoo ciidanka wata hadday kuu sahlanaato inaad dili kadhid ma taaban kadhid waxaa samayn kadhi ma jirto ilaa ay timaado kuwaa munaafiqiintan awal meelaha dusuuseenoo tagan hadday meelaha hadda weli qaar joogana hadde iyagu warkooda meel gaari mayo ilaa wax lasii telefoon lasii diray male meesha ninkaasaa lasoo diray qof waa soo socday ma jiro meesha tan tanaa shaqaynaysa tan rabbi baa shaqaynaysa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi nacam waa kaa yeela waa kaa yeela wamadaytu waa tegey atasallal anoo dusdusaya fii junxi leyli mugdiga hameenka xataa dakhaltu ilaa aan dhex galay fii jundil mushrikiina gaalada ciidankoodii wasirtu aan noqday wasirtu waxaan ahaaday kaanii sida anoo waaxidun mid oo minhum ka mid ah nin ciidanka ka tirsan oo kalaan u dhex gala wamaa huwa waktigu ma ahayn ilaa qaliilun wax yar xataa qaama ilaa u kacay abuu sufyaan fiihim ciidankii gaalada dhexdooda khadiiban xali mid khudbaynaya aftaankaas geesigaa ninkaa dheer waqaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh ciidankii gaalada la hadlaya inii qaa'ilun madiinay dul dhooban yihiin makay ka yimaadeen meeshu waa qaswat laxzaab waaye wakafa llahu lmuminiina alqitaal wakaana allahu qawiyan casiiza suuraddaasoo dhan ba cajaa'iba markay say uga warranta arrintaa waryaaya quraysh ciidankoo la hadlaya innakum idinku wallaahi maa asbaxtum maydnaan ahaanin bidaari qaraarin daar sugnaansho kumaydnaan waa berisan ma haysataan ma meel baan ka booda quraysh kaleaan la booda miya mid kalea ka iga dambaysa yaa macshara quraysh haa wuxuu yidhi innii qaa'ilu lakum qowlan hadal baan idin dhahayaa caaw akhshaa waxaan ka baqayaa an yabluqa muxamedan hadalkaas inuu muxamed gaadho falyandur ha fiiriyo kullu rajulin nin kasta oo minkum idinka idinka mida manjalisu ninka garabka ku haya ishubiya intaana butulligaa dhihin warkaa inuu muxamed gaaraan ka baqayaa nin kasta ninka labada dhinac ka ah hanaga hubiyo inuu ciidankeenni yahay meesha yaa jooga xudayfaa jooga walba arrintaa arag famaa kaana minii ninkaana maxaa awel waagi hore lasiiyaa kusoo baratay fikradduu rabo oo ku samatabaxayo inuu iyagu isagu u yeeraa moodaa isla markiiba kusoo dhacaysa maskax baa ilaahay sii famaa kaana minii igama ahaan buu yidhi xaggayga ilaa an akhadtu inaa anugu qabtay biyadi rajuli anaa ninkii dhinacayga ahaa gacanta kuu qabtay alladii kaasoo kaana ahaa ilaa jambi dhinacayga waqultu waxaan ihi mananta waryaa kuma taadu intuu isagu idhihi lahaa isagii waxaan ku ihi waryaha kuma ahayd soo yiri qaala filan binu filan war anigu hebel hebel baan ah ahlan wasahlan haye dhegeysa khudbada wada dhegeysana wey midlaa isagii adigu kay ahayd ma dhahay moogta kan wax hubinayaa waxaa loo arkayaa nin isagu ninka hawsha watee wamaa huwa wuxuu yidhi wahuna halkaan qaala abu sufyaan yidhi kelimadu qarinayay yaa macshara quraysh inakum idinku wallaahi ma asbaxtum bidaari qaraarin inaydnaan ahaanin daar daar lagu sugnaado laqad halakat rawaaxiluna meel lagu aberiso ma joogno gaadiidkanagi waa dhammaada waaye daabadihii aan raacaynay watakhallat canna waxaa naga baxay oo naga guuray banu qurayda reer bani quraydo oo yahuudda ahay garabna siin lahayna waa naga tageen walaqiinaa waxaan kala kulannay min shiddati riixi dabaysha darnaanteedana maa tarona waxa u jeedaan waaya shay lama karsan karo fartaxilu guura fa innii murtaxilu anigu waa guurayaay hogaamiyihii dumar dhaho waa ka baxa ciidanka meesha albaxaya soo ma uma qaama waa uu booday wuu kacay ilaa jamalihi ratigiisa fa fakka ciqaalahu dabarkuu ka jira dabarkuu ka fura wajalasa calayhi waa ku dul fadhiisay ratigii uma darabahu jeedalkuu ku dhufta fa waaba ratigi waa booday qaa'iman xaaliya mid taagan bul hal mar baa ciidanka hogaanka loo dhufta walowlaa ana rasuul haddaan nebi maxamed xudayfa hadlaya sal lay slam amarana uusan amreen allaa uxdida shayan inaanan waxba soo darisiiyeen xataa atiyo ilaa aan u imaanayo inaanan waxba samayn karin hadduusan amar soo siiyeen laqataltuhu waxaan ku dili lahaa abu sufyaan bisahmin leeb ninkaa naf isagu ma rabe laakiin haddii nebiga bal amarkiisa ninkaas intaasoo dadoo kale u dhalay intaasoo dadkiisao dhan baa islaamay isagii baa islaamay dee xikmadda meesha ku jidha lama salgaari karo cinda dalika baan rajactu ila nebi nebigan u imid alayh salatu slam fawajadtu waan helay nebi maxamed qaa'iman xaaliya mid taagan yusallii tukanaya fii mirdin maro oo libacdi nisaa'i nebiga laftiisa maro yaroo maryahaas buu ku tukanay falamaa ra'aanii markuu arkay adnaanii ilaa rijlayhi labadiisa lugood buu ii soo dhoweeyey nebigu lugahayga soo dhexka wadaraxa calaya wuxuu igu tuuray dusheeda darafal mirdi maradoo ku tukanaya dacalkeedii fa akhbartuhu lkhabara warkiina nebiga waa ugu warramo fasura bihi nebiga waa lagu farax geliyey suruuran shadiidan farax daran waxamidallaahi ilaahay waa mahadiy wa ahnaa calayhi waa ammaan dalla xudayfatu bnu lyamaan wuxuu ahaaday mu'tamanan mid loo aaminay calaa asraari lmunaafiqiina munaafiqiinta asraartooda mamtadad bihi lxayaatu weligiiba intuu noolaa weeye wadalla alkhulafaau khulafadii waxay ahaadeen yarjicuuna kuwa noqda ilayhi xudayfe fii amri arrinkooda wixii xog iyo sira raggii nebiga ka dambeeyey war maxay kula tahay baa la dhihi jira ninkan muxuu ahaa xataa ina cumar bin khadaab radi allahu canhu kaana waxaa idaa maata axadulmuslimiin muslimiinta nin ka mid a hadduu dhinto yasalu dadka wuxuu su-aali jiray axdara xudayfatu xudayfa ma yimid lisalaati caleyh qofka dhintay in janaase lagu tukado xudayfa ma yimid fain qaaluu nacam hadday dhahaan sallaa caleyh isna waa imaan jira waa kula tukan jira wain qaaluu hadday dhahaan laana shaka fii waa shakin jira ruux muusan ama kuwii loo sheegay xudayfe yah uusan uusan ahayn munaafiqiinta mooye waay wa amsaka cani salaati waa ka haysan jiri calayhi inuu ku tukado waa ka waa ka joogi jira saasuu ahaa anaa meesha ka dowladda anaa khaliifiya iyo khulaaf janaa la igu bishaareyma ninkan waxbaa lagu khasisa xudayfat ibnu lyamaan cumar baa u baahan waaye waqad sa'alahu daata mara cumar baa mar weydiiyey xudayfe wuxuu yidhi afii cumaali shaqaalahayga dowladda ma ku jiraa axadun oo min almunaafiqiina dadka dowladdu magacowday xilaalka badan baa dowladda la magacaabaya sayd cumar dadkaan magacownay dikrotooyinkan soo wada baxay liistiga wax ma ku jiraan qoladii beled ahayda dowladda mise waa hagaagsanta ilaa bele wax looma dhiibanaya bal arrinta arag faqaala wuxuu yidhi waaxidun nin baa jira buu yidhi xudayfa wuxuu yidhi dowladda nin baa ku jira aa magacowday faqaala wuxuu yidhi dullanii calayhi tus faqaala wuxuu yidhi laa afcalu ha ka yaabi ma samayn karo waay cumar waa geesaad haddii loo magacaabo horeba kala tuurayaa qaala xudayfa wuxuu yidhi laakina cumar cumar maa labisa kama nagaan an cazalahu ninkii inuu jagada ka siibay waa cazile kaanamaa hudiya ilayh waa iyadoo lagu hanuuniyey loomana sheegin cumar muxuu ka mid ahaa dadka mulhamiinta ah soo ma hayn ummadii hore dad wax loo sheegaa jirayoo haddii fa in yakun fii ummati axad haddii ummaddayda kuba jiro qof fa cumaru soo ma hayn dee cumar waa nin weyn weye ilaahay baaba xaqa yeelay carabkiisa iyo bas ninkiiba jagadu hal mar ka qaada xudayfa mana sheegin waay khalaas waa laga raysta waxaa adduunka hadda qasaya balaayaa la wada magacaaba an khayr lagu arag oo aan ilaahay diintiisaba bale kale waxu wada yihiin wax kale u yihiin qof isagu gurigiisii iyo dalkiisii iyo dadkiisii baabi'inaya oo cid kaleoo cadow ku ah uu jaajuusayo xog siinaya oo kusoo hogaaminaya oo nafac iyo xoogaa dhaafsanaya waxaas labashaatilayaasha ah baa muslimiinta kharibay iyo aflayaasha ah waay iyo labaojiilayaasha ah ilahay muslimiinta uga gargaar walacalla qaliilan waxaa laga yaabaa waxaa dhici kardha in yar oo min annaasi in yaroo dadka ka mid ah man inuu ka mid yahay yaclamu og ana xudayfata bna alyamaan dad yar inay og yihiin baa dhici kartaa xudayfatu bnu lyamaan fataxa lilmuslimiina muslimiinta inuu u furay nahawanda iyo wadiinawa addiinawara addiinawara waa meelahaas iyo wahmadaan iyo wariya war dhulkanoo dhan waa bilaadu faris iyo magaalooyin waaweyn oo caanahoo khuraasaan waa wadamo dhan ma waraa khuraasaan ma waraa nahr wa kaana sababan bu wuxuu kaloo sabab u ahaa fii jamci lmuslimiina muslimiinta ya jamcintooda calaa musxafin waaxid hal kitaabo qur-aan ah in la qoro buu sabab u ahaa bacda an kaaduu intay u dhowaadeen muslimiintu yaftariquuna inay ku kala tagaan fi kitaab illah ilaa saan weeye saa weeye ru'adaan markaasa hal musxaf wacala araqmi min dalika kullihi intaasoo dhanoo jidha kaana xudayfatu bnu yamaan waxaa shadiida alkhawfi cabsidiisu miday daran tahay calaa nafsihi naftiisa u baqayo yuu ka baqayaa min allahi yaa cadiima alkhashyata cabsidiisu miday weyn tahay min ciqaabi alle ciqaabkiisa saxaabi baan aho nebigaa sirta ibarado waxaas iyo waxaasaan qabtayoo dadku ay ka sheekeeyaan taariikhdooda iyo sifiyadooda iyo waxaasaan furtay halkaasaan furay halkaasaan geeyey halkaasaan muslimiinta u qabtay xaggaan u dhaadhacshay xaggaan u daadejiyey waxaas dadku ku faanayaan maanta ma jidho waxa weeye saas ay tahay buu aad ilaahay uga baqi jiray war nafteyda khatar bay ku jiraa u dhihi jira qof aan wax khayra lahayn baa wuxuu leeyahay janno iska malaysanaya oo iska inuu saxiixaysoo kale kii nebi maxamed la kulmayna saas u ooyayaa u baqayaa fahuwa xudayfe xiina haqula calayhi maradulmowt dhimashadii markii xanuunkeedii cusleeyey jaahu bacdu saxaaba u yimid fii jawfi leyli hamin barki faqaala wuxuu yidhi ayu saacatin haadih war waa mis war saacaddaani waa saacadee faqaala wuxuu dhe naxnu qariibun min asubxi subax baan u dhowna gelin dambe weeye faqaala wuxuu yidhi acuudu billaah ilaahay baan ka magan galay min sabaaxin subax yufdii bi igaarsiiya ila naari subax naar igaarsiiya acuudu billaahi baan ka maangala min sabaaxinoo yufdii bi ila annaari uma qaala wuxuu yidhi ajitukum aji'tum ma ii wadaan bikafanin war kafan ma ii keente qaaluu waxay dhaheen nacam waa wadnaa qaala wuxuu yidhi laa tuqaaluu bilakfaa kafanada ha qaaliyeynina ama ha isku qaaliyeynina fain yakun lii cinda allaahi ilaahay agtiisa haddou ii ahaaday khayrun khayr budiltu bihi kafanta waxaa la iigu bedelayaa khayran wax ka fiican waxaan maradan qofka lagu duudo wax ka fiican baa xagga yaale waaye min xariirin wa istabraqin wa sundusin waxaanoo khayra iga horeeya haddii aan xag rabbi khayr ii yaal ilaah baa og wax iga horeeya wain kaanat ilukhraa tii kale hadday jidho magaceeda iga daaya suliba minii kan laftiisaa qofka laiga siibayaabi tan lafteedaan qofka loo daynay cadaab iyo ciqaab iyo dhib iyo bahalla iyo shar lagu salladaya ilaah kaa magan waay uma jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay suluba mini waa laga xayuubinaya wey soomaaligeed uma jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay allaahuma allahayo in kunta inaka adigu taclamu waxaad ogta anii anigu kuntu inaana uxibu mid jecel alfaqra waxla-aanta cala alqinaa hodannimada waxla-aan baan ka jeclaan jira wa uxibu waaye inaan aha mid jecel adillata waaye miskiinnimada cala alcizi isqaadqaadka iyo ciziga inaan ka jeclaa dilada hadda dulli maaha waa miskiinnimada iyo khushuucda isliididda wey wa uxibu inaan jeclahay ilaahow inaan aha mid jecel almowta dhimashada cala alxayaati nolosha uma qaala wuxuu yidhi walxaal ruuxuhu tafiidu naftiisa ay sii baxayso xabiibun jaaa calaa shawqin laa aflaxa ma nadim ana xabiibun baan ah jaaa yimid calaa shawqin hilow isagoo qaba nebi maxamed jecel inuu la kulmo waayo laa aflaxa ma nadima yiri ma liibaanin qof qoomeeyey markuu xagga tegey yaa qof halkaas qoomamo ku qabatay iyo qawad ma liibaanin dee maxay raggii kale maxay lahay qadan nalqa alaxiba muxamada wa saxbah beri baanu axibadii la kulmaynaa muxamed iyo asxaabtiis calayhi salatu wasalaam raxima allahu allah u raxmado xudayfata min alyamaan faqad kaana wuxuu ahaa diraazan nooc fariidan oo gaar ah min annaas nooc gaar u samaysan baa oo dad ka mid ah wallahu subxaanahu wa tacala aclam sawaab